أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah xabaal wadareed ay ku aasan yihiin in ka badan soddon ruux ayaa laga helay deegaan dhaca galbeedka dalka kenya faahfaahinna dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob kooxda ridada ay ka wada suuqaas kooxda ridada soomaaliya ayaa xilka ka qaaday sargaal sar oo ka tirsanaa kooxda xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo jubbada dhexe waa duhurnimo khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xabaal wadareed ay ku aasan yihiin in ka badan soddon ruux ayaa laga helay deegaan dhaca galbeedka dalka kenya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen khaalid xasan wararka ka imaanaya wadanka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in ku dhowaad soddon iyo laba qofood oo meyd ah oo u badan caruur laga soo saaray xabaal wadareedyo ku yaala magaalo lagu magacaabo kerijo oo ku taala galbeedka dalka kenya sida xogtu ay tibaaxayso goob ay leeyihiin waxaa loogu yeero golaha qaranka ee kiniisadaha kenya ayaa la xaqiijiyey in meydadkan laga soo saaray kadib markii xog laga helay halkaas nin ku takhasusay baaritaanada meydadka qaybna ka ahaa howlgalkaas ayaa wariyaasha u sheegay inay arkeen meydad laga soo buuxiyey baco oo goobtaas ku duugnaa toddoba ka mid ah meydadkan ayuu ninkaas xusay inay ahaayeen dad waaweyn kuwaas oo weliba qaarkood la sheegay inay ku jireen marxaladdii uurjiifka waxaa kaloo ninkan ka dhawaajiyey in qaybo go-go-an oo ka mid ah jidka bani aadamka laga soo saaray goobtaas isagoona carabka ku dhiftay in meydadka qaar ay u muuqdeen kuwa laga keenay cisbitaalada meydadka qaar ayaa la sheegay in la helay iyaga oo badqabo oo isku yaala halka kuwa kalena laga helay qaybo go-go-an iyo lafo waxaayna wararku sheegayaan in jirdil uu ka muuqdo meydadka qaar si kastaba ha ahaatee su-aalo badan ayaa weli ka taagan meydadkan iyo qaabka loo fuliyey aas-wadareedka waxaana weli socdo baaritaano ay wado dowladda kenya sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ayay ahayd markii afar boqol labaatan iyo sagaal qof oo meyd ah laga helay xabaal wadareedyo ku yaala duur u dhow magaalo xeebeedka milindi taas oo ahayd mid ka mid ah kiiskii ugu xumaa ee ka dhaca dalka kenya jasaaka allaahu kheyran walaalka khaalid faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiye howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka mubaarak ee wilaayada shabeellada hoose iyadoona madaafiicdaasi ay ku wada dhaceen gudaha xerada inta la xaqiijiyey bakhtiga waa siddeed askari oo kufaarta afrikaanta iyo dhaawaca afar iyo toban kale waxaana sidoo kale jirta khasaare hantideed oo kufaarta lagu gaarsiiyey duqayntaas sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa mubaarak iyo awdhigle iyadoona allah fadligiisa qaraxaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah laguna dhaawacay laba kale iyadoona gaari cagaf oo ay lahaayeen murtadiintan waxyeelo xooggan la gaarsiiyey dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay xildhibaan cabdulaahi balaag oo ka tirsan baarlamaanka ridada waxaana jira khasaare burbur ah oo soo gaaray guriga murtadkaasi qaraxale la beegsaday ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob kooxda ridada ay ka wada suuqaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxmed kooxda ridada soomaaliya ayaa weli sii wada dhulboobka ay ka wado inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyadoona shacabku ay dhigayaan dibadbaxyo arrinkaasi ay kaga soo horjeedaan maleeshiyaad kumanaan ah ayaa lagu daadiyey suuqa bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaano suuq khaliifa oo murtadiintu ay boobka wadaan kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka waxayna diidan yihiin in murtadiintu ay burburiyaan dhismayaashooda ganacsi saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku wargeliyey ganacsatada in la burburinayo suuqa oo laga iibinayo shakhsiyaad imaanlaawayaal ah oo qayb ka ah dhulboobka murtadiinta dibadbaxyaasha ayaana habaar iyo eedeen isugu daray xasan gurguurte madaxa kooxda riidada soomaaliya mid ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa oo goobteeda ganacsi ay burburiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sheegtay in xasan gurguurta uu ku dhaqaaqay waxa ay ka xishoodeen cabdulaahi yuusuf iyo siyaad barre magaalada muqdisho waxaa weli ka soconaya dhulboobka soo bilowday tan iyo markii uu xukunka kooxda ridada la wareegay xasan gurguurte iyadoona horey uu u iibsaday dhulalka danta guud iyo midka ay lahaayeen dadka taagta yar wuxuuna barakiciyey kumanaan shacab ah oo haatan ku dayacan degmooyinka gobolka banaadir jazaaka allahu khayran walaalka cabdikhani kooxda ridada soomaaliya ayaa xilka qaadis ku samaysay sargaal saroo ka tisnaa murtadiinta xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta walaalkeen yaasir moxamed ee warbixintaasi inoo eegaya kulan ay yeesheen golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya ayaa xilkii looga qaaday jenaraal maxamed cabdiraxmaan oo loo yaqiinay taliyashub murtadka xilka laga qaaday ayaa aad ugu dhowaa madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed murtad lafta gareen taasoo sababtay in xilka laga qaado xilkan ayaa waxaa loo magacaabay jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo horay u soo noqday taliyihii hore ee booliiska riddada dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo ahaa xogaayihii xisbiga g s b ee uu hogaamiye xasan sheekh ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii uu soo saaray war-saxaafadeed odowaa ayaa sheegay inuu dhowr jeer kala teliyey gurguurte inuu joojiyo siyaasadaha khaldan balse uu ka dhaga adeegay isagoona sheegay in xisbiga uu ka tirsanaa uu noqday mid uu gurguurtay isaga keligii iska maamusho waxaa sii kordhaya mucaaradada xooggan ee uu la kulmayo xasan gurgurte isagoona hadda doonaya inuu weerar ku qaado magaalada baydhabo si uu meesha uga saaro laftagareen jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo jubbada dhexe aynu ka hormarno dhanka galgaduud iyo walaalkeen marwaan moxamed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka mid ah meelaha ay saameeyeen abaaraha soo noqnoqday ee ka jira dalka soomaaliya ayaa waxaa ka socda dadaallo gurmad ah oo lagu yareynayo dhibaatada haysata bulshada danyarta ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana wada tallaabooyin wax ku-ol ah iyagoona raashin qaybin u sameynaya qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayada raashin qaybin si habaysan loo abaabulay ayaa ka dhacday gudaha magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda iyadoo ay ka faa'iidaysteen ilaa laba boqol oo qoys oo isugu jira dadka danyarta ah iyo kuwa si toos ah ay u saameeyeen abaartu qoysaskan ayaa helay gargaar raashin qaybin oo isugu jira noocyada daruuriga ah ee nolosha sida sokorta burka bariiska iyo saliidda taasoo wax weyn ka tiri karta xaaladaha adag ay wajahayaan waxayna ahaayeen kuwo ka kala yimid xaafadaha ceelbuur iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada sida ceelshiil iyo ceelqooxle mikarafoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa la dhex marnay qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan kuwaasoo si qiiro leh uga hadlay dareenkooda iyagoo muujiyey farxad iyo mahadcelin ku aadan gurmadka iyo heleen
bismillaahsoo dhowo magaca bismillaahi magacaygu waa barre barre xareed waxaana ku suganahay xawatu ceelshiil oo xaalbuur ka mid ah xaggee joogtaa maanta marka maanta xaalbuuraan joogaa ilaahay mahadiis alxamdulilaahi maxaa ka soconaya xaalbuur waxaa ka socda haddii alla ku idmo khayr haddii alla ku idmo gargaar ah muslimiinta ay hadda alla ku nagu tacamulayso oo ilaahay mataqaanaa hay haddii alla ku idmo aan xawata ducadiisa iyo khayrkiisa aan ilaahay ugu baryayna inay ajri xasano ilaahay ka siiyo cadowgeeda iyo dhibka haystana ilaahay oo ka- oo xaw- oo ka jabiyo kor ilaahay u dhigo
bilaa cabdiqaadir aale bilow xaggee ku sugan tahay maanta maanta degmada aalbura ku sugana maxaa ka soconaya waxaa ka soconaya raashin qaybid walaadada islaamka oo ilaahay noogu soo dhiiba marka maanta ilaahay maalintiis waaye maalin iyo mulfarxa waaye maadaama waxaa waaye abaaraha ay ka jiraan degmada aalbuur iyo degaa- tuulooyin ka hoos yimaada maasha allah maasha allah baaraka allahu fiik raashinka la qaybanayo noocyada isugu jiro bal noo sharax waa saddex xaaf iyo laba caago saliida Muxuu ka- maxay kala yihiin waa bur bariis laba caago saliid ah marka ilaahay baa ku mahadsan kabacdana walaalaha noo keenay ayay u sugnaatay aniga cawil maxamed axmed wax- maanta guddiga abaaraha iyo wax la- oo bixinaya ee, dadka tabaalaysan oo aad u liita degmada ceelbuur gaar ahaan degmada ceelbuur anagoo ku nool Ee, waxaa la qaybinayaa badar oo bur iyo bariis iyo saliid isku daran ee, iyo sonkor walaayadaa qaybinaysa khayr allaas iyo walaayada sidaas insha allahu tacaala bal ka war dadka ka faa'iidaysanaya dadka ka faa'idaysana ilaa iyo laba boqol oo qofood camal waay anigu waa kamid ah inta ka faa'iidaysan kamid ah Haye.
anigu waa kamid Maxaa la ah.
siiyey?
waxaa la siiyey saddex ruux oo badara iyo caag saliida maxaad leedahay dadka ah, gurmadka idin soo gaarsiin gurmadka abaaraha dadka la soo gaarsiiyey ilaa khayr asiyan lena ee jirkooda allah badiyo bismillah magacaaga bilaa cabdullaahi xayle alshiil halkaana nimi albuur waxaa noo yeerta walaayada waxaa halka raashin qaybis dad masaakiin oo abaaraha laga- la- gurmadka abaaraha ahaan u nimid waana u fadhinaa hadda Haa. Marka waxaa la qaybinayaa ba- een, badar raashin waa bur waa sonkor waa bariis waa saliid intaas haddana agtaa noola dhiiba Haa.
dadka ka qayb qaadanaya bal ka war ka qayb qaadanaya aad buu u- u u badan yahay insha allahu tacaala waa dadkii kasoo arrintaas kasoo shaqeeyey iyo dadkii anfacada la baxay iyo wax allaale wixii ku lagu lahayo arrintaas inuu saakiinta loo gargaaro ilaahay khayr ha siiyo insha allahu tacaala
dadku xoogaa waa tabaalaysan yahay jiilaalu soo maray haddana ramadaan iyo waxbaa isku qabsaday haddaba marka haddeer alxamdulilaah meelo badanoo ka fiicannahayna waa jirtaayo biyaan haysanaa annagu marka alxamdulilaah haddeerna rooba baa noo bilowday haddana gacan maaragtay muslin oo ana soo gaartay aad ay niyaddeennu hadda ay maanta ay u faraxsan tahay saasay joogtaa waxyaabaha la qaybinaya maxay isugu jiraan waxay isugu jiraan bur sokor bariis saliid waxyaabaha daruuriga ahoo la cuno hadda inta badan oo ay ka kooban yihiin waxyaaba raashin badan waaye oo anfacaya in doora ciddi hesha ilaahay u calfo wanaaggaas meeshaas ka dhacay dadkii soo qaban qaabiyo ajir allah siiyo gaalada allah jebiyo muslimiinta allaha barakeeyo magacayga daahir Daahir, xaggee ku sugan tahay waxaan ku suganahay albuur Haye, maxaa ka soconaya marka maanta waxaa ka soconaya cawo warwaaqo iyo badarbixin iyo qayra ka socda Haye.
walaayada ay dhiibi waana ku mahadsan tahay Waayaa, waxaa la qaybinaya maxay isugu jira marka waxaa waaye bur iyo bariis iyo baasto iyo saliid waxaan u arkaa si wanaagsan oo maasha allah waayaa, adigu ma ka faa'iidaysatay aad iyo aad si fiican uga faa'iidaystay Haye, maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey haaf sokora haaf bariisa haaf bura laba cag saliid dadka ka faa'iidaysanayo ilaa intee waa dadka ka faa'iidaystay waxa waaye la- ilaa laba boqol oo qoys dadka gurmugtaan noo qaybiyo waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo aakhira iyo adduun cadowgoodana allah ha qabto ilaahay idankiisa annagana allah noo- allah noo daaweeyo guddiga abaaraha ayaa dhankooda sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada lagu garab istaagayo bulshada nugul islamarkaana ay ugu baaqeen dadka waxaysta inay ka qayb qaataan gurmadka ah howlaha biyodhaaminta iyo raashin qaybinta ah ee uu fulinayo guddiga abaaraha ee wilaayada galgaduud ayaa ah kuwa weli ka socda deegaanada ay abaaruhu saameeyeen jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan iminkana naegna dhanka wilaayada hiiraan iyo walaalkeena saadiq muumin iyadoo weli ay si dardar leh u socoto gurmashada dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii kordhisay gurmadka iyo kaalmada la gaarsiinayo bulshada abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha uu gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanada hoos yimaada raashinkan oo ahaa bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton qoys oo ah dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan degmada ceel cali iyo tuulooyinka hoos yimaada haddaba qaar ka mid ah bulshada raashinka loo qaybiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey deeqda raashin ee la soo gaarsiiyey ibraahin cumar colaad ayaa la yidhaahdaa oo jooga deegaanka ceel cali walaayada islaamka waxay noo keentay raashiin sokor bariis bur saliid ilaahay ha ku mahadsan waxaan filinaynaa saas isi ka wanaagsan wixii oo awalba ay gaalo bixinaysay waa ka rahaysanay ilaahay ha ku mahadsan mujaahidiintana ajir iyo asxanaad allah ka siiya bismillahi raxmaan raxiim anoo ah aadan ibraahin aadan joogna deegaanka ceel cali degmada ceel cali waxaa maanta soo gaaray guddigu waxay noo qaybinayeen raashiin bur sokor bariis insha allah waxay dhiman waa dhammaystirayeen ilaahay idankiisa naqiib axmed cismaan axmed jihaad oo xubin ka ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo kelimad ka jeediyey goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa sheegay in deeqda raashinka ah ay gaarsiiyeen dadkii mudnaa uguna liitay deegaanka isagoona ku booriyey bulshada in ay isku naxariistaan sidoo kalena ay wadaagaan deeqda la soo gaarsiiyey bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahad iska leh noo suuro geliyey maanta dadka masaakiinta oo abaartu ay ku dhufatay soo gaarsiiyey degmada ceel cali annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha xaringada shabaabul mujaahidiin khaasatan guddiga wilaayada hiiraan ayaan maanta waxaan soo gaarsiinay degmada ceel cali raashin dhan konton qoys oo qoyskiiba uu qaadanayo rubac bura rubac beriisa rubac sokora iyo caag saliida arrinkaas ayaan maanta ceel cali ka filinay dadkii mudnaa oo ugu darnaa magaalada ayaan siinay ilaahay baa ku mahadsan xoolahaas la bixiyey meeshii laga soo bixiyey beddel kheyr qaba allah ka keeno dadaalkana hala laba jibaaro dadka dhibaataysano aada u dhibaataysan yahay walaalayaal dadkan wax la siiyo walaalaha ah waad aragtiin xilliga daran badarka laydin soo gaarsiiyey biyaha laydin soo gaarsiiyey waxaan leeyahay waxay ku timid ilaahay baryihiisa adinkana waxaa laydinka rabaa inaad rabbi subxaanahu wa tacaala aan u wada tooba keenno allana aan barinno cabaartanna haysaa midan annaga dunuubteenna ka timid waaya mid alla nagu dulmiyey maaha dhammaan inaan tooba keenno waaye dadka xoolahaan la soo bixiyeyna aan dhahno u ducayno meeshii laga soo bixiyeyna miisaanka xasanaadka allah u saaro adinkana allah idiin barakeeyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan wilaayada waxa ay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmooyin iyo deegaano wilaayada ka sameeyeen gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin intaba jasaaka allahu khayran walaalka saadaq iminkana naegna dhanka jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan dhuubu iyadoo wilaayaadka islaamiguh ay weli ka socdaan howlaha biidhaaminta iyo gurmadka raashin qaybinta ah ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxay ka warbixisay bilihii ugu dambeeyey howlaha gurmadka abaaraha ee sida dardarta leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ayaa ka waramay howlihii ugu dambeeyey ee gurmadka abaaraha oo isugu jiray biidhaamin iyo raashin qaybin uu guddiga ka sameeyey deegaanada hoostaga afarta degme ee wilaayada wuxuuna sheegay in dad fara badan oo kumanaan ah ay ka faa'iidaysteen arrimahaasi waxaa jirtay gurmadku laba nooc buu ahaa midna wuxuu ahaa biyodhaamin dhul biyola-aan ay ka jirto abaar adag ay ka jirtay oo dadka iyo xoolahaba biyo la siinayay dhanka kalena wuxuu ahaa gurmad raashiin oo dadkii cunto la siinayo biyodhaaminta cala sabiili misaal bishii ramadaan iyo bishii ka horreysay shacbaan waxaa ilaahi subxaana watacaala inoo fududeeyey saddex boqol iyo shan iyo soddon booyadood oo biyo ah in loo dhaamiyo wilaayada gudaheeda dadkii muslimiinta ahaa ee oomanaa ee biyaha u baahnaa tuulooyin fara badan ayaa biyahaas la gaarsiiyey oo loo geeyey taqriiban ilaa toddobaatan iyo shan deegaan oo ay dadka oomani ku nool yihiin ayaa biyahaas la gaarsiiyey waxaa kaloo marka biyo dhaaminta garab socday raashiin la siinaya dadka muslimiinta ee iyaguna baahan oo iyaguna fadhigooda loogu geynayay taqriiban labadaa bilood kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo toddoba qoys oo degan afarta degme ee muxaafadaadka wilaayada ku yaallo ayaa dhammaantood raashiinka la gaarsiiyey dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay guddiga ayaa biyo dhaamin ka sameeyey deegaana hoostaga degmada jilib kuwaas oo lagu gaadhsiinayay booyado biyo ah dadka ku nool deegaanada miiga ah oo ay aad ugu baahnaayeen dadka iyo dunyada warbaahinta islaamiga landalus oo booqatay halkii ay ka socotay biidhaaminta ayaa wareysatay qaar ka mid a dadkii biidhaaminta la gaarsiiyey dhib badanaa jira walaayada islaamkan sooga gurmud soo gaarsiis dadki oo deegaanka na waraabayaa tihiin bagan allaa tihiin anukuna dadka deegaankaa nahayn waa iskaba ooneyniyo oona nugu raagsanahay walaayada kheyr allah siiya waa ooneen abaar xun baa naga dhacda xoolihaa naga dhammaadeen waana loo warhayaa walaayada waa naga warhaysaa waxaa joognaa wardhiigley abaaraha nagu bateen aadaa u oonay haa biyo macaan ah qaar allah sii jisaakallah darajo caali ah dadkii dunyada rafaad aadaha u qabnay alxamdulilah waa ku rafaad baxn intana siisa qaar badan allah siiyo alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah waa mahadsanyihin walaalaha farxaddan aaday u muhiim ugu tahay nabadoon muxyidiin iyo suldaan shuceeb oo iyagana goobjoog ka ahaa halkii ay biidhaaminta ka socotay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoona ugu mahad celiyey guddiga gurmudka abaaraha dadaalkiisa ku saabsan wax u qabashada bulshada ku nool deegaanadaasi biyahaanna waxay socdaan barbaxa jiilaalkan oo dhan walaayada jubbada dhaxa inay u istaagtay biyo shubitaanka baahabiyoodka meel kastaba ha ahaatee marka waxaan leeyahay cadowgooda allah qabto walaayadayna jubbada dhex inay baahadayna ka warqabta si qaasi ay warqabto dabarkayga waxaa taagan booyid biyaa godata ayaa qodan baca ayaa ka buuxo biyo ayaa lagu shubayaa inta naxariisata ilaahay raxmaanka u naxariista waa dad soo hayaamayo hadda waxaa waye baadiyihii iyo ka soo baxay maaragtay qaryooyinka ay deganaayeen xaaladda jirtana waa xaalad iska barakaysan oo xaalad abaareed ah awan ilaahay raxmaanka waxaan ka baryaynaa in ilaahay raxmaanka naga saaro een maaragtay ilaahay naxariistaas ee waasaca waxaan u mahad celinayaa amiirkeena guud sheekh axmed abu cubayda maalinkii lagu dhawaaqay guddigaas waxaan u malaysaaba in baahidiiba isheedii la taabtay ilaahay raxmaanka ahaa haleeshiiyey ee ku duway arrinkaas waxaan leenahay ilaahay ha kuu gargaaro gargaarkiina wuu muuqdaa ummaddii waa loo gargaarayaa guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynoo suurtogeliy waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalayaga muslimiinta oad ku maasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiy dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak